leanno dee ka tegitaanka masalan maragelinta laga tagaa waxa yani suurtagal ay u tahay yani kajeesi uu shaygii markaa fasakhaadiisii uu ka jeestay asalka baycuna dee lusuum buu haaye inuu markaa sugmay marka waxaa laasimtay in laba caadilo la marageliyo ilaa inta uu ka gaadhsiinayo baayaca ama xaakimka uu ka gaadhsiinayo marka hadalkaa waxaad moodaa ilaa uu labadaa mid un gaadhsiiyo yacni inay waajib ku tahay hortu inuu labadaa mid un gaadhsiiyaa maragelintuna ilaa intuu gaadhsiinayo inay soconayso sidaana yacni looma jeeda ama yani cadima wuu fasakhan karaa baayaca ama xaakimka yacni u tegitaankeedana uma baahana dee inuu markaa u dhiibayo shayga qofka shaygiisa inuu udhiibayo iyo haddii la isqabsado qaadiga inuu faslu lkhusuuma yani dooda inuu gooyo ugu tegayo mooyaane waxba laazim maaha taanigu wuxuu le asaxa ka soo horjeeda waxba laazim ishaad kuma ah maragelin xataa kuma aha liannahu hadduu daalib yahay ninkii maalig ahaa doondoonayo ama xaakimkii muqasir lagu tirin maayo haddaba hadduu ka caajisa buu hi maragelintii fasakha ayuu ka caajisay lam yalzamu talafudu bilfaski fi lasaxi asax haddaan qabana inuu ku hadlo iyadoon cidina maqlaynin inuu idhahdo fasaktu lbayca waan fasakday waxba laazim kuma aha maxaa yeelay dee waxay leeyiin waxaa fog in hadal qofkii lagu waajibiyo aan cid maqlaysaana jirin wuxuu sharciga gelayaana aanay jirin illa hadduu iska yidhaahdoon cidina maqlaynin wax qiimo ku fadhiyaa ma jireen taaniga asaxa ka soo horjeeda isagu wuxuu leeyahay waa waajib oo si uu dee suurtagalkiisa yani kolba sida u suurtagal noqoto si uu ula yimaado waa inu ayadoo cidina maqlayno banaanu taagin inu hahdaa waan fasakdo ku talafda ku hadla wa yushtaradu waxaa la shardiyaa tarkul isticmaali isticmaalkii shayga inuu ka tago ee falow istakdama hadduu adeegsado alcabda addoonkii oo ama taraka cala daabati daabadii wuxuu kaga dul tegey sarjahaa kooraheeda aw ikaafaha ama karbaashkeedii baطala xaquhu xaqiisii waa buraya wayucdaru waxaana loogu cudur daarayaa fii rukuubi jamuuxin mid madax adag fuulitaankiisa oo yacsuru adag yahay sawquha kaxaynteeda iyo waquudu aha yani hogaaminteedu labaduba ay adag yihiin waidaa saqada radduhu bitaqsiirihi gabadfalkiisa markuu ku dhaco fala arsha wax arshi iyo mushqaayaduu yeelanayaa ma jirto waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa radiga iyo celinta markaad shayga celinayso shaygii aada iibsatay markay ceebi ka soo baxdo ee aada celinayso tarkul isticmaal shaygan ku takrifalkiisii iyo si isticmaalkiisii waa inaad ka tagtaa leanno haddaad iska sii wadwato waxay ku tusinaysaa inaad raalli ka tahay siihaysigiisa marka wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu addoonkii iskaga shaqaysto walow xataa hadduu yidhaahba inay soo waraabi oo aanu sooba waraabinin yani wuxuu noqonayaaba ina nin adeegsaday warigaasaa soo gelaya ama daabadii iyo masalan faraskii iyo dameerkii wixii adigu la fuulayey ayaa wuxuu kaga dul tegay sarja koorihii aw ikaafaha ikaafku waa waxaasun guudka laga saaray weliba jidhka usii xiga ama karbaash dhe ama busto ama goola saara dheh bardaca ayay markaa yidhahdaan waa waxaasun karbeeshkaasu ku da ama qob talba dheh badale xaquhu xaqiisii waa buraya xaqii ahaa celinta maxaa yeelay arrintaas ayaa waxay arrintaas ayaa waxay ku tusinaysaa raalli noqosho adeegsigaa uu sii adeegsanayo shaygii uu kusii isticmaalayo ayaa waxay ku tusinaysaa raalligelin yacni qowl baa isagu wuxuu leeyahay isticmaal yaroo iska khafiifi waxba ma yeelayo laakiin qowlka hore wuxuu leeyahay wax alliyani albaabiga xidhna xataa waa inaanad odhanin waa in halkaa iska jooga masalan hadduu addoon ahaa wax yar iyo wax weyntoona waa inaanad ku qabsanin waxaase loogu cudur daarayaa buu yidhi oo aan isticmaal xaqii celintaha rido aan noqonaynin haddii uu sii fuulo neef madax adag oo aan dabadana laga kaxayn karaynin lana hogaamin karaynin haddii uu dusha ka sii fuulo dabeedna halkaas inuu ka dhangadeeyo sidaa ku kaxeeyo waa loogu cudaa dee xaaja iyo dan ayaa jirta haddii laakiin neefkii ama dabada laga kaxayn karayo ama la hogaamin karayo oo sii fuulo macnaha uu xaqiisi waa dhacayo wuu adeegsaday baa la odhanaya ma celin kara markaa shaygii nacli waad hogaamin kari le ama dadaad ka kaxayn kari le mar haddii aad iska sii fuushay waaad waxay tusinaysa inaad iska sii doonayso baalka fuulinkiisa aad iska sii jeclaysanaysa baa laleeyahy haddaba markuu dhaco raddigii iyo celintii bitaqsiirihi gaboodfal uu ninkii iibsaday ku gaboodfalay celintii ayuu ku dhacay falaa arsha wax arshiga uu yeelanayaa warba haddaba celintii hadday iga dhacday dee bal qadarka u dhaxeeya shaygan oo ceebaysan iyo shaygan oon ceebaysnayn ha la isiiyo ma laha maxaa yeelay liannahu huwa almufawitu bitaqsiiri isaga ayaa tegsiiyey xaqii uu lahaa walow xadaa haddii uu yimaado uu soo dariyo cindahu agtiisa caybun cayb ayaa soo dariya saqada raddu qahran yacnii raddigii iyo celintii qahrigahayd waa dhacaya uma intaa dee in radiya bihi hadduu ka raali noqdo albaayicu raddahu lmushtari mushtarkii waa celinaya ow ama qanica bihi waa ku qancaya wailaa haddii kale falyadumma ha u geeya almushtari ninkan iibsaday arshalxaadii ceebkan xaadidka arshigiisa ila almabiici mabiicdii ha u geeyo wayaruddo dabeedna ha celiyo oo ama yaqramal baayicu ninkii baayica ha magdhabo arshalqadiimi ceebkii qadiimka aha arshigiisii waxau leeyahay sheekhu masalan nin ayaa shay buu iibsaday shaygii ayaa dabeed ceebi ka soo baxda iyadoo ceebtaasina waa ceeb qabla alqabdi ah ama qabla alcaqdiba ah ama bacda alcaqdi ba laakiin qabla alqabdi ba qabla alqabdi intaanu gacanta ku dhigin ba adigu ceeb qadiima shaygii oo leh ayuu agtiisana ku ceeboobay oo ceeb kale oo cayntii ama qiimihii uu ku dhimaysaa ayaa ku timi biaafatin samaawiya ama yacnii sabab yacnii xaggiisa kaga yimi ayay ku ceebowday markay saa ugu ceebowday buu ogaaday ceeb horena inuu lahaa saqada raddu qahran saqada raddu lqahri ayay ka dhigatay macnaa celintii qasabka ahayd ee ninkii baayic ahay ibiyo shaygan sanka u loo gelinaya keen lacagta un lalahaa taasi way dhacday meesha way ka baxday celintaa qahri ee qasabka ahayd maxaa yeelay liannu ninkan iibsaday waxay leeyihiin ceeb ayuu ku qaatay falaa yaruddu biceebayn laba ceebood markaa ku celin maayo dararna darar laguma suuliyo qaaciida usuuliya ayaa waxay tahi addararu laa yuzaaru bidarar dhibaato dhibaato laguma suuliyo haddii ninkan masalan mushtari wax iibsaday dee waxaan loogu fasaxay ama loogu ogolaaday inuu celiyo dee waynan darar iyo dhibaato ku imanin dee hadday baayaca lafdiisii darar kale ku imanayo oo ceeb aanu dee isagu lahayn iyo waxyeelaan u geysan isagii ay u tegeyso isagiina dee darar darar laguma sulinayo dararkii dee labadii qof dhibaatadii waa u siman yihiin ee waa in xal kale la raadiyaa muxuu noqonayaa markaa xalkii kale wuxuu yidhi intaa kadib shaygii laba ceebood ayuu leeyahay ceebi waa mid qadiimo oo horreysay oo xagga baayaca ka timi ceebina waa ceeb xaadisaho ninka mushtarka agtiisa ku timi wuxuu leeyahay markaa laba mid ay umu samaynaya hadduu in radiya bihi shaygii mabiicdahaa hadduu ku raali noqdo albaayicu ninkii baayic ahaa isagoo ceebaysan warisi waxayga un hadduu yidhaahdo oo isagu sidaa ku raali noqdo raddahu lmushtari ninkii mushtar ahaa waa celinayaa bilaa arshin lilxaadiid ceebkan agtiisa ku yimi isagoon wax mushqaayad iyo wax yacni lacag iyo adduun kala a raacinin ayuu ku celinayaa haddii uu yacni uu ninkii baayic ahaa ku raali noqdu yahahda ii soo celi aw qanica bihi ama waa ku qancayaa ama ninkii mushtarka ahaa dee ha ku qanco oo se hoo haysta bilaaashin can ilqadiim isagoona kii qadiim ceebkii hore aan waxba ka doonaynin sa ha ugu qanco hadduu ninkii baayac loodhan jiray dha waar ii soo celiyo waxaa aad adugu weyn ceebtaa aad ku soo darisiisay xaggaa kaga timin waxba ka dooni maa shaygaygu inii soo celiy hadduu yidhaahdo dee radda lmushtari ninkii mushtarkaa waa celinaya isagoon waxba ka bixinaynin aw qanca bihi ama waa ku qancaya ninkii mushtarkaayoo shaygii haiska haysto isagoon ceebkii hore isna waxba ka doonaynin wailaa haddii kale oo waa maxay ninkii baayica ahaa ayaa ku raali noqon waaya maya buu leeyahy anigu shaygani markuu iga yimi ceeb un buu lahaa ceeb kale ayaad ku keentay inaad igu soo celiso ma ogoli maxaa la yeelayaa markaa falyaduma almushtari arsha alxaadii ila almabiici wayarudda ninkan mushtarka ah ayaa celinaya shaygii mabiicda ahaa waxaanu raacinayaa ceebtan agtiisa ku timi waxaa nisbada ay nusqaantaahay ceebtiisaasi ay keentay ayuunbuu la celinaya masalan dee shaygii ayaa masalan la qiimaynaya la leeyahy war shayganoo ceebtan cusub aan lahayn maxaa la siisan lahaa misaalkeeniba ka soo qaado boqol baa la siisan lahaa isagoo ceebtan lana waxaa la siisan lahaa sagaashan markaa tobankaa u dhaxeeya cushruulqiima intuu ku daro ha celiya markaa shaygii ceebtii hore ha u celiya isagoo ceebtii isaga xaggiisa kaga timina magdhabay oo magdhowgaa raaciyey wailaa haddaanu ku raali noqonin ninkii baayic ahay shayga lahaa falyadumma ha u geeyo almushtari arsha alxaadii ila almabiici ceebkan agtiisa ku yimi wuxuu la imanayay shaygii mabiicda hayu iibsaday ha u geeyo wayaruddo dibadna si ha ku celiyo aw ama yaqrama albaayicu baayici ayaa wuxuu magdhabaya ashal qadiimi ninkii mushtar shaygii ha haystay isagii ceebtiisii cusbayd ninkii hore ee baayicii horena ceebtii qadiimka iyo xaggiisa ka timi intaa tafaawudka ah ee la timi ha bixiyo oo shaygii markaa mushtar si ha ku haysto waa labadaa xalun weeyaan maxaa yeelay dee taas ayaa markaa labadii jaanibba la ilaalinayaa oo labadii maslaxo lagu kulminayaa labadii jaanibbana lagu ilaalinayaa ow yaqrama albaayicu arsha alqadiimi walaa yaruddu mushtarna markaa celin maayo mushtarna celin maayo fain itafaqaa haddaba hadday isku waafaqaan calaa axadihimaa midkood fadaaka huwa almacmuul kaas unbaa lagu camalfalayaa wailaa haddii kale waxba isku waafaqi waayaan fal asaxu asax waxa weeye ijaabatu man mid in la ajiibaya alaba alimsaak haysi doonay labadii nin ayaa ku heshiin waayey qadiim halkan uu leeyahay ninkii baayicii hore halkan uu la taagan yahay uu leeyahay waar ceebtii aniga shaygaasi igala yimi waxay noqonaysa waa intaasa qaadoo shayga hayso kii kalena wuxuu leeyahay may aniga tiagtayda ku timi hoo waatana shaygaaga iga kaxayso shay ayala maaha isqabsigaasaa yimi haddii hortu ay mid isku waafaqaan oo ay isku waafaqaan yacni inuu mushtar iska haysto oo ninkaa hore unuu bixiyo ceebtaa qadiimka waxeedii kaasaa la yeelaya haddii ay isku waafaqaan inuu ninkan mushtara iibsay soo celiyo ceebka xadidkaana arshigiisa uu raaciyana kaysun baa la yeelaya haddii ay isku khilaafaanna fain itafaqaa calaa axadihimaa kaa weye fadaak waa ilaa haddii kaleo isku qabtaan oo dee midna wuxuu doonayaa masalan kii dambana wuxuu leeyahay ceebtan agtayda ku timina waan ku siinaya waxay la timaado shaygiina iga hayso lacagtaydiisii hageena wuxuu leey war maye ceebtii horean arshigeedii ku siinaya shayga hayso fal asaxu asax waxa weeye ijaabatu man dalaba alimsaak haysi shaygaa la haysto oo caqdigaasi sidaa ku socdo ka doona ayuunbaa la ajiibayaa layska luulan maayo un in layni kaasunbaa hadalkiisa la maqlaya ama baayicaada ama mushtar ha ahaado ama baayicaada ama mushtar ha ahaado masalan hadduu ninkii iibsaday ee ceebta agtiisa ay ku timi uu yidhaahdo waar anigaa iska haysanaya adigu ceebtii hore uun waxeedii isii ka kalena uu leeyahay maya iska soo celiyo aniga ceebtaa adag ku keentay un aniga ii soo celi hadduu leeyahay keebaa imsaag iyo in la haysta iyo caqdigii inuu sii socdo doonaya ninka mushtarkaa isagu leeyahay tii qadiimkayduna sii ujiiba isaga ayuunbaa la ajiibayaa soco baa la leeyahay bixiyun baa la leeyahay de meesha waa in dee xukun islaamu ka shaqaynaya ille ummaddu fawda maaha isdhex yaacayso nin walba siduu doona yeelaye sharciga islaamku dee waxa weeye waa wax dhisan oo ummadda la kala hagaye waxaa la leeyahay uun waar iska soo bixi ceebtii hore waxeedii oo udhib la wada murmi maayo haddii masalan uu ninka mushtar leeyahay war shaygaagii iga qabso ceebtiina waa ceebtii agtayda ku timina inteedii wata ka horena uu leeyahay war maye intii kii ceebtii hore waa kanay shayga iska hayso hadduu leeyahayna kaa baayaca ayuunbaa la ajiibayaa maxaa yeelay dee caqdi ansaxay sugitaankiisa ayuu sharcigu tixgelinayaa caqdigaa ansaxay tix- sugidiisa ayuu sharcigu tixgelinayaa aanigu wuxuu leeyahay qowlka labaadee asaxa ka soo horjeedaa waxaa la ajibaya ninka mushraka muطlaqan ama rafcin ha doonayo ama taqriir caqdigii in la koryeela ha doonayo ama in la sugo ha doonayo ninkaa mushrin baa la dhegaysanaya waa litalbiis ilbaayic calayh war ninkaa baayicaa baa dhibaatada sameeyo ninkan ceebta u qariye ha lagu moosoon buu leeyahy isago xaggiisa qowl saddexaad baa jiro isna dhinacan soo marayo oo isna le baayicahun mutlaqan ha la aqbalo oo isagoo ama waxbuu magdhabayaa ama waxunbu qaadanayaa isna kaasina dhinacaasu qowlkaasina mara wayajibu waxa waajiba an yuclima inuu ogeysiiyo almushtari wayajibu waxa waajiba an yuclima inuu ogeysiiyo almushtari ninka mushtarka albaayica cala alfawri si deg dega bilxaadidi ceebka soo dafiyey liyakhtaara si uu u doorto ee fain akhara iclaamuhu hadduu ogeysiintiisa dibdhigo bilaa cudurin cudurdaar la-aan hadduu dibdhigo falaa radda walaa arsha radin iyo arshi toona male waxau leeyahay sheekhu waxa waajib ah inuu ogeysiiyo ninkii mushtarkaha ee shayga iibsaday baayacay ninkii ka iibiyey waa inuu si deg dega bilxaadisi ceebka xaadidkaa iyo kii qadiimkaaba waa inuu wada ogeysiiya siuu ninku da wuxuunu doorto oo uu yidhaahdaa wareedhan iyo shaygii aada iga iibisay dee ceebtaasaa ku soo baxday anigiina xaggayga ceebkaasaa kaga yimi dee bal ka tali inuu yidhaahdo cala alfawr si deg dega inuu u ogeysiiyo ayaa waajib ah liikhtaara si uu dee ninkan baayici wuxu doorto ama uu yidhaahdo waa shaygan dee shaygana iska soo celi ceebta xaggaa ku timi waxeedana keen ama uu yidhaahdo shaygii hayso oo ceebkii qadiimka ahaana arshigiisu waa kan si uu wuxu doorto waa inuu si deg dega ula socodsiiyaa fain akhara iclaamuhu hadduu ogeysiintiisii dibdhiga haddaba ogeysiintii ayuu dibdhigayo intuu ogaadayba deedna iska aamuso bilaa cudurin waa cudurdaarahoo ninkaa uu leeyahay dibdhigaa uu ku leeyahayna ma jiro hadduu cudurdaar leeyaha mesha ka baxday falaa radda lahu bihi ceebtaa kuma celin kara qadiimka walaa arsha arshina ma laha waa sidii ninkii iibsaday shayga ee ceebtu ku ogaaday ee dabeetana dibdhigay celintiisi oo kale ayuunbay ka dhigantah ogeysiintaasi taas ayuunbay ka dhigan tahay markaa wax radina iyo wax arshay midnaba ma yeelanayo walaw xadaa haddii uu soo dariyo caybun ceeb laa yucrafu lqadiimu ceebkii hore ilaa bihi isaga mooya wax kale lagu garanaynin dalika miaalka kasri baydin waaba ukunta jibinteedii wa raanijin wa haqbi raanijin iyo jawsgaa ama lawsgaa hindigaa daloolintiisa wa takwiiri batiikin iyo bahalkaara dubaha la yidhaahdo xoratayntiisii ama meesha yare laga dalooliyo batiikaasoo mudawidin yacni barhkii ay wax leeyihiin dirxiyo wax rudda waa la celinayaa walaa ashi calayhi fi ladhari adhar haddaan qabanana wax arshiya ma laha waxau leeyahay sheekhu haddii ay soo darida ceebi aan la garanaynin ceebkii hore ilaa isaga mooyaane ceebkii shayga ayaan la garanayn ceeb kaloo lagu sameeye mooyaane ceebkii hore lama garan karo ilaa ceeb kaloo lagu sameeye mooyaane markaasaa wuxuu leeyahay haddii ay ceebi soo darido oy ku timaaddo shaygii ceebtaasoon ceebtii hore la garanayn ilaa ceebtan labaadoo lala yimaado mooyaane waa maxay waa kasri baydo dee ukuntii way isku dahaadhantay ilaa inaad jebisoo dalooliso mooyaane waxaan inuu hagaagsan yahay iyo inuu macib yahay lama ogaan karo jebintan labaadee jebinayseed ku samaynaysaana waa ceeb wa raanijin raanijkuna waa jawsgaa hindigaa oo la daloolinayo bitiik yani xabxabkana waa odhan jireen baalka gareera dubaa la yidhaaho isna babayga u yar eegna ee xabxabkana leeg kaana way odhan jireen maha kaa weeyaan daloolintiisiisna taqwiir waa meelaha yara dee laga eegay masalan see xabxabka oo kale afargeeska ay u gooyaane waxooyga laga soo saaray ee la arko markaa bidiikaasi waa mudawid macnaa duud iyo dirxi buu leeyahay barhkiibaa markaa dirxile sidiibaa dabeedna lagu eegay oo lagu ogaaday wixii inuu ceeb leeyahay beedkii markii la jibiyey inuu ceeb leeyahy baa la arkay ranijkii inuu ceeb leeyahy baa la arkay bidiiqii markaa inuu wax leeyahay baa la arkay dirxiyo wax ku jiraan rudda waa la celin walaa arsha calayhi qofkii iibsadayna arshi xaadiskan kuma lahaa filadari haddaan qabanno maxaa yeelay dee ceebkan inuu la yimaado cudurdaar ayaa markaa ugu ugu jira si ceebta loo soo saaro waa si neefkii la gaaxo kale wax arshi oo arrintaasi ay leedahayna ma jiro waxase weeye dee shaygii markoo aanu wada fasahaadin haddiise ukunti gebigeediba ay finish wada tahay habxabkii meel la qaataba male qiimaba male hadday markaa tahay macnaa waxa weeye iibkiiba wuu fasaadayaa markaa fasad albeyc baa markaa meesha ka soo baxaysa wuxuuna yihi sheekhu fain amkana hadday suurto gashay macrifatu lqadiim ceebkii hore garashadiisa ayaa suurto galaysa biaqalo wax ka yar mimaa xadatha waxaanu soo darisayey wax ka yar baa lagu ogaan karaa fakasaa'ir alcuyuubi alxaadithati aabihii kale ee soo dariyey ayuunbay la mid tahay masaladaas wuxuu leeyahay waa waxyaalihii aan soo haynaye wixiibaa ceebtii horaa waxa lagu garan karaa intaan mushtarku sameeyey wax ka yar masalan dee shaygii xabaabka ahaabuu gebigiisiba uu kala badhayba labun buu kala dilaaciyey dee in yaroo fartaa leeg baana lagu ogaan lahaayo in yaroo intaasu laga dalooliya wixii lagu ogaan kari lahaa maxay markaa noqonaysaa fakasaa'ir alcuyuubi alxaadithati ceebihii soo dariyey ayuunbay la mid tahay oo haddii ceeb hore markaa lagu ogaado sheegii ceeb hore ay ka soo baxday waxay noqonaysaa ceeb labaad uu ku sameeyey marka ama shaygii ha haystay noqonaysaayo kii hore ceebtii hore ha bixiyo ama isagu ha celiyo kala goyntaa wixii ay meeshaa ka soo saarto isagu ha raaciyo oo deedna shaygiisa ha ku celiyo wallahu aclam hadaa mufaracun mima qablahu faracan yani wuxuu macnihiisu yahay waa mid laga soo jeexay wixii aan soo haynay oo khiyaar naqiisihii ah ama khiyaar lceb ishtaraa ida ishtaraa markuu iibsado haddii iibsado cabdayni laba addoon maciibayni oo ceebaysan safqatan iib qurana uu ku iibsado raddahumaa labadoodii wuu wada celinayaa walow dahara haddii uu muuqdo caybu axadihimaa midkood ceebkiisu hadduu muuqdo raddahumaa waa wada celinayaa labadoodii lalmaciibu lalmaciiba waxdahu kii ceebaysnaa oo keliya celin maayo filadhari adar haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu qof iibsado laba addoon ama laba addoonba maahee wax la macnaahoo laba shay oon midkood manfacadiisa iyo waxtarkiisuka kale aanu la xidhiirsanayn oon ku xidhiirsanayn ayuu iibsaday markaa waana ceebaysan yihiin qof ayaanu ka wada iibsaday hal safqa iyo hal iibuqura ayuunbuu ku iibsaday wax ceeboo ay leeyihiinna muu ogeyn raddahumaa labadoodiiba wuu celinayaa oo celin ayuu leeyahay marka ay muuqato ceebta ay yeesheeni maxaa yeelay wixii keenayey celintooda ayaa dee la hayaa oo a ceebtaa muuqatay haddiise midkood ceebkiisu ay muuqato kii kalena wax ceebe aanay ka muuqanine midunbaa ceebtiisu muuqatay markii horena safqo iyo iib qura ayuu ku wada iibsaday labadoodaba raddahumaa labadoodiiba wuu celinayaa laakiin ka ceebaysan oo keliya un celin maayo fil adhaari adhar haddaan qabanno waynu labadii wada celiyaa mar hadduu hal safqo ku wada iibsaday ha yeelay waxay leeyihin dee dhibaato ayaa ugu sugan ninkii baayica ahaayee labadan shay marka qura qofka ka wada iibiyey kala geyntooda dhibaato ayaa ugu sugan saa daraaddeed dee ama waa in loo wada celiya ama waynu iska wada haystaa haddiise uu ninkii baayic ahaaye shaygan iibiyey ku raalli noqdo arrintaa in mid uun loo soo celiyo kaa ceebaysanka kalena uu iska haysto hadduu sidaa ku raalli noqdo taasi mid iska bannaan weeye marka dee waxaan la qadarayaa iyagoo se loogu qaybinayana iyagoo nabad gashanaya labadoodaba la qadaraya oon ceebtan lahayn iyo iyagoo markaa ceebaysanba markaas ayuunbaa lacagtii dibadna saa loogu qaybinaya iyagoo saliimeyna ayaa la qiimeynaya dadna lacagtaas ayaa musamaha loogu qaybinaya walow ishtaraa hadduu iibsaday cabda rajulayni laba nin addoonkooda yuu iibsaday maciiban xaalu yahay addoonkaasi mid ciibaysan falow waxa u sugnaadee raddu nasiibi axadihimaa midkood nasiibkiisa inuu celiyo ayaa u sugnaaday oo walow ishtarayaahu haddii ay iibsadaan addoonkii laba nin faliaxadihimaa midkood aan raddu celin baa u sugnaaday fil adhariyaad haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu haddii uu iibsado addoon laba nin ka dhexeeya yacni safqadii ayaa tacadduday oo xagga baayaca ayay ka tacadduday kan iibinayay ayay ka tirowday addoon laba nin ama shay laba nin wada leeyihiin ayuu iibsay shaygaasina waa ceebaysan yahay shaygaana kala barh bay u lahaayeen falahu raddu nasiibi axadihimaa midkood nasiibkiisa iyo qeybkiisa inuu celiyo ayuu leeyahay sidaa cagsigeed haddii xagga mushtarka ay ka taca qofkan iibsay hadday ka tacaduddo safqadi oy ka tirowdo isagoo baayici miduu yahay oo waa maxay laba ayaa waxay wada iibsadeen addoon nin leeyahay markaa wuxuu leeyahay labadaa nin ee shaygaa wada iibsaday uu ninka quri leeyahay midkood waxaa u sugnaaday inuu celiyo nasiibkiisii adhar haddaan qabanno leannu isagu dee wixii uu milkey dhammaantii ayuu wada celiyey sidaas ayuu leeyahay haddii tacadudkaasi uu galo safqada walow ikhtalafaa haddii ay isku khilaafaan fii qidami alcaybi caybta horraynteeda ayay isku khilaafeen sudiqa albaayicu baayica ayaa loo rumaynaya ninkan iibinay iibiye ayaa loo rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumaynayaa calaa xasabi jawaabihi jawaabtiisa yacnii siday ahayd ayaanu ku dhaaranayaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii shaygii la kala iibsaday ceebe ay ka soo baxdo oo laysla wada arkayo ceebtii ha laysla wada arkee waxa laysku qabtay ceebkani waa ceeb horreeye iyo waa mid hadda yimi oo mid waliba wuxuu leeyahay ninkii mushtaree shaygan ibsay wuxuu leey waar ceebtan shaygan aaduu kaala yimi oo markii aada shayga iga iibinaysaba ceebtan waa lahaa ninkii baayacee waxaan iibinayeyna wuxuu yidhi maya ma ceebaysnayna saliim buu ahaa markii anigu aan kaa iibinayay agtaada ayuu ku ceeboobay oo ceebku ku soo dariyey sudiqa albaayicu buu ninka baayicahee iibiyey ayaa loo rumaynayaa maxaa yeele lianna lasla cadamu lbayc asal cadamu alcayb asalku waxa weeye inaan ceebi jirin markaa dhaartiisa ayaa loogu rumay isaga ayaa la odhan ku dhaaro in ceebtaasi aanay waktigaagii jirin biyamiinihi markaa dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya maxaa yeele waxaa dhici kara dee inuu mushtar run sheegaya ayaa dhici karta ninkan iibsa inuu run sheegayo sidaa darteed baa loo dhaaranaya haddaba siduu u dhaaranayena waxa weeyaan bu hi calaa xasabi jawaabihi jawaabkiisa siduu ahaa xasab bimacnaa mila jawaabihi jawaabkiisii uu ku jawaabay ugu jawaabay ayuunbuu ugu dhaaranayaa oo masalan markii uu ninkan mushtar la odhan jiray sheegin markii hore anigu shaygan gacanta umaan gelin isagoo ceebkan leh taasunbu ku dhaaran odhan wallaahi inaanan markan gacanta u gelayey aanu ceebkan lahayn ama wuxuu yidhi maye ninkan gacanta uma gelinin anigu ilaa isaga oo saliimahoo ka nabadgashan wax ceeba mooyaane anugu gacanta umaan gelina taasunbaa la odhan ku dhaaran hadduu markii horeba ku jawaabay uu yidhi maya ceebtan inuu iigu soo celiyo ceebtan uu sheegayo inuu iigu soo celiyo iguma laha haddii uu sidaa markii hore ugu jawaabayna taasuu ku dhaaranaya hadduu yidhi inaan aqbalo oon ceebtan iyo waxaanu sheegay inaan ka aqbalaa yacni laazim iguma aha hadduu ugu jawaabay taas ayuunbu ku dhaaranaya calaa xasabi jawaabihi nuucinka wa ziyaadatu kororhkii almuttasilatu ee la xidhiidhsanayd almuttasilatu ee la xidhiidhsanayd ka simani waaba shilayskii oo kale weeyaane tatbacu lasla asalka ayay raacaysaa waalmunfasilatu tii soocnayd wadaalika mihaal kalwaladi waaba ilmihii waalujrati iyo mushqaayadiiba weeyaane laa tamnacu radda celinta ma mancinayso wahiya iyadoo lilmushtarii ninka iibsaday bay u sugnaatay in radda hadduu celiyo bacda alqabdi intuu gacanta ku dhigay wakadaa qablahu qabla alqabdi hadduu celiyana waa kulamtid asaxe asax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu shaygii la celinayey ee ceebtu ay ka soo baxday ayaa kororh ku iman karaa kororhkaasina lamu noqonayaayo ziyaada mu muttasila iyo ziyaada munfasila midna waa wax la xidhiidhsan oo aan ka soocmaynin waxna waa wax ka soocmaya marka wuxuu yihi sheekhu ziyaadada iyo kororhka ku soo kordhay shaygii mabiicdahay le ama lacagtii wixii lacagta laga dhigay ama wixii muhamanka ama wixii muhamanka labadoodii kolba wixii ku soo kordhay ee muttasilaha ee la xidhiidhsan masalan waa maxay wixii la kala ibsaday baa aada u cayilay dee cayilidaasi waa ziyaada waana mutasilo wax laga sooci karayo laga goyn karayo ma aha geed baa la kala ibsaday waaba iska weynaatay addoon baa la kala ibsado waxbuu bartay tatbacu lasla asalka ayuunbay raacaysaa xagga celinta macnaha waa lagu celinayaa un weeye maxaa yeelay dee waxa aan suurtagal ahayn in la gaar yeelo oo gooni loo taaga ayaan suurtagal ahayn midda labaad waxay leeyihiin dee milkigii wuu soo cusboonaaday oo fasaqan la fasaqay ayuu milkigii ku soo cusboonaaday markaa ziyaadada iyo kororhkaa la xidhiidhsani waxay noqotay mid asalka u raacaysa sida caqdiga oo kale tii munfasila ziyaadadii munfasilada ahaydee ka socnayd ama cayn haata ama manfaco midkay doontaba ha ahaatee waa maxay waa ilmo ilmaha neefkii sii dhalay ujra yani wixii baa la sii kireeyo mushqaydax baa ka soo baxay laa tamnacu radda hortu radinta iyo celinta ma diidayso oo lama odhan karo war shaygii aad dee ceebtaad igu soo celinaysaa waa kii dhalay ee kordhay maxaad igu soo celinaysaa horta asalkii isaga waa la celinayaa maxaa yeelay dee waxaynu ku camal falaynaa ceebtu sida ay keenaysay oo ah celina ziyaadada munfasilada ah ee ka soocane mabiicda ka timi lilmushtari ninkii mushtarka ahaabaa iska leh hadday xagga tamanta iyo lacagta ka timaadana baayic baa le ninkii iibinayay de waa haddii markaa markuu mushtari yeelana waa hadduu shaygii mabiicda ha celiyo talabaad hadduu lacagtii celiyo wey laakiin waa bacda alqabd markii gacanta lagu dhigay waa wixii yimi weeye maxaa yeele waxaa xadiid ayaa tirmidi u warinayo oo xasan ku tilmaamay xaakim inuu wariyo saxiix ku tilmaamay ayaa waxa uu tilmaamay in nin uu mid kale ka iibsaday addoon dabeetana muddo ayuu la joogay ceeb ayuu dabeedna ku ogaaday waa la dooda rasuulka ayay dabeedna isula tegeen waa ku celiyay dabeed rasuulku wuxu uhi yaa rasuulallah dee mudduu ku shaqaysanaya addoonkuna hadda igu soo celiye waa sidee alkharaaju bidamaan buu yihi markaa alkharaaju bidamaan macnaha alkharaaju bidamaan waxa weeye manaaficda shaygan ama waxaan la kelabsay waxaa lagu mudanayaa damaanka uu qofku damaanayo oo macnaheedu waxa weeye dee shaygan mabiicdan leybiyey fawaa'idiiyo wixii ka soo baxay ninkan mushtarka ee iibsaday baa leh maxaa yeele isigu damaankiisa ku jiro hadduu dhiman lahaa dee isaga ayuunbuu damaankiisa ahaan lahaa mabiicdana tamankii ayaa looga qiyaastay marka waa hadday bacda alqabdi tahay wakadaa in radda qablahu qabla alqabdi hadduu ceebta ku celiyana ayana waa kuna fil asaxi haddaan qabanno oo asaxani wuxuu ku binaysan yahay fasaqu masalan marka fasaq dhaco ayaa waxaa khilaaf baa ku jira fasaqani ma caqdiga halkan imika lagu fasakhay uunbuu ka rafcinayaa yuu ka koryeelayaa mise asalkiisii markaa asaxan isagu wuxuu ku binaynayaa le xataa haddii uu celiyo qabla alqabdi wuxuu ku binayay infasaqu oo caqdiga xilligiisaasun uu kor yeelo muqaabilkiisa le hadduu qabla alqabdi yahayna ee kaa ka horjeedaani wuxuu ku dhisan yahay inuu asalkiisa yacni ka kor yeelayo walow baacahaa haddii uu iibiyo xamilan neef ama addoon urla ayuu iibi fanfasala markaasuu soo soocmay oo bimacnaa ay dhashay raddahu waa celinayaa yacni waxa ay dhashay macahaa la jirkeeda ayuu celinaya filadare haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu hadduu masalan nin baa wuxuu iibiyey neef dhalaya xamligii iyo urkii baa dabeedna soo soocmay oo neefkii waa dhalay ceebtii ayuu dabeedna ku ogaaday ninkii iibsaday neefkii oo dhalay raddahu warto xamligaa iyo neefkaa dhashay wuxuu la celinayaa macahaa yacni neefkii ayuu raacinayaa ilmahaa dhashayna filad hare haddaan qabanno maxaa yeelay wuxuu hadalkaasina ama xukunkaasi ku dhisan yahay marka neef dhalayo la iibinayo xamligan iyo urkan waa la ogyahay qayb lacagta ka mida ayaana qaabilsan oo dee shaygii masalan markuu neef dhalayo iyo neefaan dhalan isku qiimo maaha hal dhalaysa ama sac dhalaya haddii la yidhaahdo iyo midaan dhalaynin dee isku qiimo maaha waxaan kala kordhinayaana waxa weeye waa dee caanahan ka imanaya iyo ilmahan caloosha ugu jirayo markaasaa darteed ayuu leeyahay mar haddii markii horeba ay lacagta wax ka qaabilsanaayeen imikana waa la raacinaya waa lala celinaya adhar bayna qodol ka soo jeedaa wuxuu leeyahay maya oo lala celin maayo oo arrintaa kuma dhisna arrintaa lagu dhismaayo waxba la qaabilin maayo buu isagu leeyahay walaa yamnacu diidi maayo alradda celinta alistikdaamu iyo wawatahayibi yacni gabadhii carmayga ahayd masalan iyo addoonta u tegitaankeedu ma mancinayo waftidaadulbikri tii bikaarada ahayd bikra jebinteedu bacda alqabdi yacni intii gacan ku dhigidda kadib naqsun xadafa waa naqsi soo dariyey wa qablahu hortiina jinaayatun cala almabiici waa waxyeelo loo geystay mabiicdii iyo shaygii laybinayey qabla alqabdi yacni gacan ku dhigidda ka hor waa jinaayo iyo waxyeelo loo geystay weeyaan waxa uu leeyahay sheekhu ma diidayo oo isma hortaagayo celinta shaygan ceebka lagu celinayo istikdaam iyo ku adeegsi yani waa ijmaac hadduu qofku intuu shaygii haystay haddii uu ku adeegsaday dabeedna ay ceebi ka soo baxdo lama odhanayo waxan uu ku adeegsaday oo la celin maayo walaa yamnacu radda alistikdaamu had iyo gooraale way iska qalqaldaan xarakada walaa yamnacu raddu alistikdaama ayuu halkan imika ii dhigayaa walaa yamnacu radda alistikdaam sias baana ka wanaagsan yacni adeegsigaasi celintii ma mancinayo oo ma diidayo haddii masalan ay addoon ahayd addoontaasina ay addoon oo carmadiya ahayd yacni uu tegitaankeediina ma diidayo celintii ee waa la celin karaa weeye iyadana intaasi marka halkaasay ku joogsatay intan wafdi daadulbikri waa mubtada oo naqsun xadaث baa khabarkeedu uu noqonayaa bikradii tii iyadu bikaarada ahayd haddii bikaaradeedii uu burburiyo intii uu gacanta ku dhigay ayuu bikaaradeedii burburiyey naqsun xadaث waa nuqsaan ku timi haddii ay nuqsaan ku timi ay tahayna maxaa ka imanaya dee raddigii qahriga ahaa meesha wuu ka baxayaa sidii cuyuubtii xaadisada ahayd ee timi ee aynu soo marnay raddigii markaa halkaa ku joogsanaya haddii ay qablow qabla alqabdi gacan ku dhigidda ka hor hadday ahayd bikaaro jebintana jinaayatun cala almabiici qabla alqabdi waa waxyeelo loo geystay shaygii mabiicdahae la iibinayay intaan gacanta lagu dhigin ka hor oo taana way kala qaadaanoo masalan haddii cid ay ka timaaddo aan baayic iyo mushtar midnaba aan ahayn masalan cid aan mushtar ahayn ayay ka timi cid aan ninkan iibsaday ahayn ayay ka timi biirajebintani iibkiina wuu socodsiiyey munfasaqanine inuu ceebtaa ku celiyo ayuu leeyahay haddii ay xagga baayaca ka timi ama aafa ay ku timi ama guur horiyo waxay ku timin iska hadur bay noqonaysaa haddii ay ajnabi ka timina dee arshi ayaa lagu leeyahay hadday bilaa wadi ku suushay hadday wadi zine ku suushayna dee waxay iska noqonaysaa bay yidhahdeen oo halkaa way ka hadlayeen marka wa qablow jinaayatun cala almabiici qabla alqabdi sidaas ayuu uga jeedaa faslun waataynu soo tilmaanay markaynu khiyaarul cayb markaynu ka hadlaynay in saddex qaybood ay noqonaysay oo waxaanu idhi wuxuu ka yimaadaa uun khiyaarul caybkani qadaa curfi aw khulfi shardi aw taqriirun ficli saddexaas ayaynu ku soo tilmaan marka imika waxa weeye waa yacni wax taqriir iyo ku dagid ficli ah waa qeybkii ugu dambeeyey labadii kalena waynu soo marnay waa gaaxintii iyo shaygii oo yacni waxaanu ahayn lagu moodsiiyo atasriyatu atasriyatu gaaxintu xaraamun waa xaraam tuhbitu alkhiyaara khiyaarna way sugtaa cala alfawri khiyaar oo deg deg ah waqiila waxaa la yamtadu alaaata ayaamin saddex maalmood ayuu joogayaa na waa la yidhi waxau leeyahay sheekhu tasriya tasriya waa gaaxin waa maxay masalan ninkii shaygan iibinayey ayaa hashii ama ridii ama wixii la lisayey ayaa wuxuu ka tegayaa lisitaankeedii muddo ayuu iska daynaya oo laba iyo maalin buu sii gaaxinaya ayuu daynayaa si maalintaa la iibsanayo loo liso oo dabeedna caano badan intay usii dayso loo moodo goor walba inay caynkaa tahay ila haddii kale oonu soo gaaxino gabno u muuqata aan waxbaba dhiiqaynin dee waxaa laga yaabaa in la iibsan waayo markaasuu inay caano badan tahay uga dhigaya dhowr cisho ayuu soo gaaxinayaa taas weeye tasriyadu waa xaaraan maxaa yeelay tadliis iyo uqarin iyo khiyaama ayaa ku jirta rasuulkan xadiidka saxiixayn wuxuu ku yidhi waar hagaaxinina geela iyo adhiga faman ibtacaha bacda dalik buu yihi qofka iibsada intaa kadib intii la gaaxiyey kadib qofka iibsaday nahyigaas bikhayri nadarayn laba arrinkooda wanaagsan ee isagu doorta ayuu leeyahay intuu lisay kadib hadduu ku raali noqdo waa haysanaya hadduu cadhoodana waa celinaya wasaacan min tamr ayadiyo afar sacab oo caanaa timira ayuu israacinaya hadduu doonana waa iska haysanaya hadduu doonana intuu afar sacab oo cunto a timira raaciyo ayuu iska celinaya markaa xadiidku geel iyo ari buu ku soo aroray waxa kalena way uga qiyaaseen bijaamici tadliis waxay dhahen waxaa labadoodaba kulminaya dee labadiiba khiyaama ku jirta waxaana geel iyo ari loo diiday waxa weeye waa khiyaamayntan iyo dagiddan qofka lagu dagayo dee wixii kale lagu dagaanaa iyaduna waa la mid oo tadliiskaas ayaa labadooda jamcinaya khiyaarkaasina waxa weeye waa cala alfawr markaa waa xaaraantu khiyaar ayaanay sugaysaa khiyaar ayaanay sugaysaa qofkii door ayuu leeyahay waa qofkii ka jaahilaha markuu arrintaa kadib ogaado sida xadiidku inoo sheegay waana cala alfawr oo sidii khiyaarulcaybkii ayuu si deg deg ah uu dee isaga celinaya qiil baa isaga wuxuu le yamtadu alaaata ayaam saddex maalmoodoo caqdiga ka bilaabmaya ayuu taagnaanayaa walow haba yacni ogaadee ilaa saddex cisho ayuu iskaga celin karaa waxay leeyahay khabar ama xadiid muslim uu leeyahay ayaa waxa uu ku saaray man ishtara musaraatan fahuwa bilkhiyaari alaaata ayaamin qofka iibsadaa neef la gaaxiyey khiyaar ayuu leeyahay saddex maalmood sidaas ayay markaa khiirkaas ayaa rag fara badan oo markaa imaam shaaficina imlaa kitaabkiisa la yidhaaha waa isna ku caddeeyey rag badanna ay kaga soo rareen qaar badanna ay saxiix yeeleen waana ka sawaabkaa bay yidhaha qolada markaa qowlka hore waxay leeyihin xadiidka macnaha maxmuul cala alkhaalib weeyaan oo adiga goraale gaaxinta ayaan dee saddex isha wax ka yar aan muuqanin fain radda haddaba hadduu celiyo bacda talafi labani caanihii intii ay dhinteen kadib ayuu celiyay radda macaha saaca tamrin saac timira ayuu la celinaya wa qiila waxaa liyakfii saacu quutin saac quuda ayaa ku filan walasaxu asaxna waxa weeye anna saaca saaci laa yakhtalifu isku khilaafi maayo bikatarati labani caanaha farabadnidooda wa anna khiyaarahaa khiyaarkeedii laa yakhtasu inaanu ku gaarno binacami nicmooleyda bale yacumu kulla ma'kuulin waa camimaya mid kastoo la cuno waljaariyata iyo addoontii wal ataana iyo dameertii walaa yaruddu macahumaa shay-an iyaga la celin maayo wa fi ljaariyati wajhun jaariyada weji ayaa ku sugan waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu celiyo neefkii bacda talafi laban yacni caanihii intii ay meeshii ka baxeen ama ha la dhamo ama ha daataan ama siun ha noqdaane markaa waxa uu la celinayaa uun saac timira ayuu la celinayaa saac timira walow dee qiimahaasi haba ka kororsanaado haba badnaado qiimaha markaa timirtu ay leedahay wuxuu la celinayaa saaca afartaa sacab ee timirta ayuu la celinayaa maxay dee xadiiskii saabiq ahaayeenu aynu soo tilmaannay ayaa sidaa ku soo arooray halkaa uuna leeyahay haddaba haddii uu celiyo bacda talafi laban yacni waxaad moodaysaa inaan saaca la celin inta la lisay caanihi hadday yaallaan inaan la celinaynin sidaana ma ahee xataa caanihi hadday joogaan yacni wuxuu leeyahay ninkii inuu celiyo oo caaniho yaalla hadduu ninkii baycaha dalbidha usoo celi ninkii mushtarka iibsaday la odhan maayo caanihiisa ku celi ee isaga waxaa lagu leeyahay uun saaca timirtaa leanna waxay leeyihiin waxaa iibka kadib yimid dee caanahan isaga ayaa milkeeyey oo leh haddii uu mushtar yidhaha war caanahaaga iga qaado waa kuwaasana kan kale la odhan maayo ilowba ilow aqbal la odhan maayo markaa saaca tamrin buu yidhi qiil baa wuxuu leeyahay yakfii saacu quutin saac ama afar saacab oo quud ah ayaa ku filan oo riwaayinka qaarkooda ayay ku soo arooreen bay yidhaahdeen dacaam in la sheegay saaca dacaamin halkan saaca tamrin laga yidhi ayaa saaca dacaamin riwaayinka qaarkood ay sheegeen sidaa daraaddeed ayay yidhahdeen quud ayuunbaa la celinayaa waxba timirtu qayd maaha asaxna waxa weeye in aanu saacani isku khilaafaynin bikasrati laban wa qilati caanaha farabadnidooda iyo yaranta isku khilaafi maayo oo haddaad hadhuub ka listo iyo haddaad bakeeri ka listo labaduba waa isku mid oo waxaad ka celinaysaa uun saac timira ayuunbaad ka celinaysaa xadiidka ayaa saa tilmaamay khusuma iyo doodina sidaanay ugu imanin darteed ayaa saa loo yidhi marka waxay ka mid tahay masalooyin aanan hadda waxbaba ka xasuusnayno ay odhan jireen fuqahadu shani yaraan iyo badnaan isuma khilaafto oo tanaa ka mid a muudixada ayaa ka mid a nabarka muudixada la yidhaahdo dhakarada wejiga iyo madaxa ku dhaca ta muudixada la yidhahdo ee lafcadaadka ah haddii gebiga madaxa oo dhan laga wada bixiyo saantaba iyo hadday irbadi gaadhayso oo irbadi inay gashaa ay caddaato waa shan halaadun xuunkeed isma khilaafayo waxaa kaloo iyaduna ka mid ahayd xaggan jiniinka iyo urjiifka quradiisu quratljiniin yani urjiifkaa soo dhacay waati la yidhi masalan waxaa lagu magdhabayaa un addoon ayaa lagu magdhabayaa taasina iskuma khilaafaysa ayana labi iyo dhadig iyo yaabyara hadday yar kuusan yahay iyo hadduu yar yar yahay iyo waxaa isku khilaafi maya intuu doonaba hala ekaadeen markaa labadii kalena haddana waa xasuusta waa horaabay ugu dambayso marka wuxuu leeyahay saacu isku khilaafi maayo caanaha badnidooda iyo yaraantooda toona waxaa kaloo asaxa marka halkaa wuxuuna wal asax buyna yidhi qowlka asaxa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay yakhtalifu waar mee waa isku khilaafayaayo saacan dee waxaa loo qadarayaa uun waa caanaha qadarkooda uun inay ka kordhaanna waa la arkaa oo hadday caanuhu dee hadhuub yihiin dee waxaa dhici karta in afar afar shan kiilo la celiyo haddii ay dee wax yar yar yihiinna dee rubciyo waxaasun ha la celiyo buu leeyahy xaggaasun ha loo eego waxaa kaloo asaxaya khiyaarka neefgan la gaaxiyey inuu qofku khiyaar ka yeelanayo oo u iska celin karaa laa yakhtasu binacam kuma gaar aha nimcoolayda uun nimcoolayda oo ah geela iyo adhiga iyo lo-da ku gaar ma aha bal yacumu kula maakuul buu yihi wuxuu camimaya wax kastooo la cuno wax kasta oo la cuno haddii lagu gaaxiyo waa la mid jaariya addoontiiba ayana ka mid a ataan waa dameertii dameertii haddii lagu gaaxiyo iyaduna waa la mid oo waxay leeyihiin dee riwaayada muslim ashtaraa musaraatan mid la gaaxiyey qofka iibsada wuu idlaaqay mid la gaaxiyey maysara muxaafalatan midoo yacni lasoo gaaxiyey qofka iibsada riwaaya bukhaari ayaana tilmaantay midda labaad waxay leeyihin dee caanahoodan dee ubad baa lagu korinayaa walow yaan dadku intifaacsaninba e dee dameertii caana yarayd iyo tii caana badnayd lafteeda waxbaa halkaa dadku uga qasinayaanoo dee neefkay dhashay baa tii caana badnaydna hore kugu korayaa tan kalena hore kugu kori maayo marka ayaaban la la cabinba e caanahooda lafdiisi baa maqsuud ah ayuu leeyahay taaniga isagu ka hor jeedaa qowlkaa wuxuu leeyahay mukhtasun binacam nicmoolayda ayuunbuu ku gaar yahay nicmoolayda ayuunbuu ku gaar yahay oo maxaa yeele waxyaalaha kale dee caanahooda looma qastiyo si naadira mooyaane walaa yaruddu macahumaa shay-an wax alla guuxla celinayaana ma jiro oo masalan haddii dameer la gaaxiyey ama yacni addoon dee la soo gaaxiyeyba hadduu iibsado oo ogaado markay caanihii dee laga isticmaalay ee laga lisay ama dee neefkee wixii jaqaya ay ka jaqeen ayuu ogaaday shaygii sidaasuu ku celinayaa markaa waxba la celin maayo buu le bedela laban caanaha waxba iyaga bedel looga dhigi maayo maxaa yeele dee jaariyada ayaa addoonta cani haddii goraale sida badan wax lagama qaato labanul ataana waaba najis bay leeyihiin oo wax dee ayana ciwad leh la qaabilin kara maaha wa fi ljaariyati wejhun wuxuu ihi jaariyada iyada addoonta weji baa ku sugan wej odhanaya annahu yaruddu macahaa bedela labaniha saacii waa celinaya caanaheeda bedelkeeda lannu wuxuu leeyahay kalabani nacam dee nacmoolayda caanaheedii unbay la mid tahayoo dee ciwad iyo bedel waa lagu kala qaadanaya waa xabsu maailqanaati ceelkii biyihiisii oo la xabaaso waraxaa iyo bahashaa wax lagu ridqayey almursali biyihii la dee la sii daayay cindalbayci iibka agtiisa iyo wa taxmiirulweji wejiga casayntiisii iyo wa taswiidu shacari timaha madoobayntiisii watajiidu wa tajciiduhu iyo adkayntiisii timihii oo markaa timo adag laga dhigaa yuhbitu alkhiyaara khiyaar ayuu sugayaa laa ladkhi thawbihi maradiisa haddii khad la marmariyo maya takhyiiran iyadoo la moodsiinayo likitaabati inuu wax qoro sidaa saaxib waxau leeyahay sheekhu xabsu maayl qanaa biyihii ceelka masalan ama wacayl laga dhaansanayey ama ceel beer laga waraabinayey buu ahaa dabeedna biyihii ayaa la xabaasoo dhowr cisho ayaa la daayey waraxa raxuhuna waxa weeye waa adigu daaxunadaa wax lagu ridqaye beryaha hore wax lagu shiidayey inkastoo yani aanan garanayn qaabkan yani biyuhu biyahanaa wareejinayey oo waa waxaynan daymanka inagu soo gaadho inaan garanayn yani biyahanaa wareejinayo xawligan wareegan ay wax ku ridqayso biyaha ayaa u samaynayey marka wuxuu leeyahay biyaha ceelka haddii la xabaaso oo la joojiyo wamaw raxa iyo baasha daaxunada wax lagu ridqo biyaheeda haddii la joojiyo almursali cinda albayci ee la sii daayey mid kastaba biyihiisi markii la iibinayebaa biyihii ceelkana dee inay la tusayo markaasaa laga soo saaray bahashiina markaasaa biyihii lagu sii daayo dabeedna ay xoog ugu wareegtay oo cinda albeyc ayaa saa lagu sameeyey wa taxmiiru lwejhi addoon baa la iibinaya wejigii baa loo soo casayey show ilaa berigaa ba iscasayntu waa jirtay wejiga ayaa loo soo casiyey iyadoo show yaro madowba ayuunbaaba la soo casiyey si markaa loo maleeyo inay dee aada u cas tahay wa taswiidu shacar addoon ciroobayba oo gaboobay ayaa la iibinaya markaasaa timihiiba loo soo madoobeeyey si markaa dhalinyaro inuu yahay loogu qaato wa tajciiduhu waa timihii oo loo gungunto oo loo adkeeyo oo waxay yidhahaan wadaadadu timahaa yar guntani waxay tusiyaan hadiyo golole cala alquwa tima adaygaasi awood bay ku tusiyeen bay yidhahdeen kaa isagu timaha bisbiskaalihi ma awood badna bay yidhahdeen marka haddii timaha loo soo yar gunguntoo loo soo adkeeya yuhbitu alkhiyaar arrimahaasoo dhamme khiyaar ayay sugayaan oo waxaa looga qiyaasanayaa un wax nasi masalooyinka kuma soo aroorine tii la gaaxiyey unbaa looga qiyaasanayaa bijaamici tadliis dee mid walba tadliiskii iyo wuxuu qarintii iyo khiyaamadii taa la gaaxiyey ku jirtay ayuunbaa tanna ku sugan laakiin wuxuu leeyahay haddii masalan addoon baa la kala iibsanayey haddii uu mariyo maryihiisii wada khad laga buuxiyo la wada madoobeeyo ayada oo la moodsiinayo inuu nin wax qoro yahay oo de aan qalinka iyo khadka aan dhiginba sidii buu dabeedna ninkii ku iibsaday oo waxaa soo baxday inuu umiba yahay oo aan waxbaba qorin waxbana akrin falaa radda lahu fi lasax waxay leeyihin wax celina kaa isaga ku yeelan maayo maxaa yeelay dee qarar fara badan oo dagniin fara badan oo meeshan ka dhacay ayaan jirin maxaa yeelay dee waxa u suurto geli laha inuu baludhi buu yidhah ba hadda magacaaga qor intaasaaba ka saari layd markaa kan lafdiisa ayaa hurdo oo isaga waxba laguma dagine hurud xaggiisa ka yimi ayuunbay arrintani kaga dhacdaye ninkan waxba yaan loo raacin ayuu leeyahay laa ladki thawbihi takhyiina likitaabatihi fi lasaxi markaa iyada qowlkaa ka hor jeeda wuxuu leeyahay maye waa sugaya celintii nadran limuطlaqi tadliis war mar haddii meesha tadliis soo galay iyo khiyaamo hala celi waxba yaan la odhanin wuu fatashi kari lahaa wuu ogaan kari lahaa iyo ma ogaan karin waxba yanaan ku kala qaadine